gudoomiyaha degmada dhabhata ayaa ka warbixiyey dadaalo miro dhalay oo lagu soo afjaray baa afduub loo geystay dada shacab ah gudoomiyuhu waxa uu sheegay in wadahadalo iyo iskudayo nabadeed oo ay wadeen maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka ay horseedeenba in si nabada lagu sii daayaba dadkii la afduubtay sidoo kale waxa uu xusay in dhacdadani ay ahayd midda argagaxa ku abuurtayba bulshada balse guusha laga gaaray soo deyntooda dadkaasi ay muujinaysaba muhiimada wada shaqeynta bulshada iyo maamulka degmada ugu dambayna gudoomiyaha degmada dhabada ayaa ugu baaqayba dadka deegaanka in ay ka hortagaanba falalka amni darada ah isagoona carabka ku adkeeyey in maamulka degmada ilaamaha amnigaba ay ka go-an tahay ka hortaga dhacdooyinkan oo kaleeta horta meeshaan wax hadda annaga nagu cusub wey waxa meeshaan ka dhacay haddii colaada iyo balaayada iyo waxa ay ka socdaana wax ka xun wax xun baa ay keenayaan dawlad lama arko wax wax qabanaya lama arko afduub waxa arrintaanu maahan arrin iska dhacday waa arrin aada iyo aad umaduna waxuntaa anficinayna ninkaan dadka soo afduudahayo geel baa laga kaxaysay oo laga kaxaysay meeshuu geeliisii raadsan lahaa hadduu raba geel kale usoo qaadi lahaa ma usa yeelina dadkaasuu soo afduuday adigu dadkiina waa laga badbaadiyo waa la qabtay dadkiina habaana loo gud laakiin mid geel laga kacsaday laga kaxaysay baa geel laga kaxaysay oo daba socday oo geeli laga kaxaysay oo geeliisii waayey yaa naf wuxuu ka raadiyey dadkaas masaakiinta inuu soo afduubo oo soo kaxayso oo geeliisii ku goobayo caqlidiisu saasoo ahaa afduub kale oo mataqaan ama lacag ku qaadad siyaase kalaa ma ahayn waa arrinta caqli xumada ah aadna baa loogu loo ballanqaado waxaa laii keenaya anaga kuu keenayna annaga naga taqaanahay naga sii daahay dadka sii daah adagana waxaa sababay waxaan wax aqoon weeye waxaa dadka afduubanahayaa waxaa birmageyada aadahayaa wax aad iyo aad looga xumaado waa waxaan dhaqankaaga ahayn waa waxaan waddankaa joogin wax fiican maahan waxaa maahan afduub ma lama yidhaahdo waxaas waa wax kale geelaygii baa laga tegaya anna dadkaanaan la tegaya haddaan dadkaa geelaygi laga keenin dadkaanaan haysanaya waa wax saasa maahan haatan dad afduubay ama raba inuu laayo ama raba mataqaanaa kharash iyo cuno in lagu war waxaa ku jiraa arrintaas habeen iyo maalinba waa ku jiraa gabadha tii hore xaaladeedi waa ku jiraa kuwaan dhacay hadda waana ku jiray waana gudbinay gablihii dadka dadka caqliguna qof fadhiya lama arko qof raali ka ahuna ma jiraan horey ayaa sidoo kaleetana ah gobolka guduud loogu afduubtay dad kale oo shacab ah taasi oo maalmihii ugu dambeysay ahayd falal soo noqnoqday